Ololahani dhir beerista kunka geed ee laga bilaabay deegaanka Jazira ee Koonfur Galbeed ayaa ah mid ay si wadajir ah isaga kaashanayaan qaybaha kala duwan ee dhalinyarada deegaanka Jazira iyo Ururka Horumarinta Deegaanka ee DAEO si looga hortago isbeddelka cimilada deegaankana loo cagaariyo. Ugu horreyn, guddoomiyaha Ururka Horumarinta Deegaanka ee DAEO, Maxamed Abuukar Cali, ayaa ka hadlay ujeedka laga leeyahay beerista kunka geed ee laga bilaabay deegaanka Jazira iyo inta laga beeri doono.
waliba farxad weyn weyn ah ee unoona deegaan development organization ee dado oo ku shaqeeya south west state iyo gobolka banaadirba ini geedka ololihii dhareenta deegaanadan koonfur galbeed anu ka wadni qaybtiya lamaad qaybtiya kood afgooya ka beerni qaybtiya lamaad deegaanka jaziira anu rogno una fadaan ini un geed la ka beer insha allahu tacaala maadaama deegaanka jaziira su'ey deegaan oo dalxiis oo mayla raylankooyow oo waana ambaahan dhulheebeed ey bacaadie oo waan ambaahan meel oo hoosle ambaahan marka geedka fiis wan qaybtis koowaad iyo walibaa mayla raay sheegnay ku dhowaad geed lama boqol geed ah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan baadallahi subxaana wa tacaala walibaa aan mahad nagaane barnaamijkan wabsoomowshay dadkinay kula qeyb qaadadeen oo sponsor ka lahaayeen waa waliba aan iska jarana dhalinyaro organisationo shal duwan oo eed qiimaan la deegaan walbada aan haayaan saasoo kale waga jara jaamacad jaamacadda green university oo soomaaliya ilankasaw oo magaalada baydhabo ku dhisan ururka ilays iyo maylaraay salmo midowga ama digilyo marfla maylaraayso oo dal gobolka banaadir rogaan oo gudoomiye salmaan hogaamiyow iyo tiimshay dhalinyaro badano oo organisationo shal duwan yahay ku qeyb qaadadeen runtii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan waa may beero korneha bilow tan bilaa waaye dhanka kale guddoomiyaha deegaanka Jazira iyo qaar ka mid ah dhalinyarada qaybta ka ah dhalinyaradan ayaa soo dhaweeyay
waxaan kala wareegnay maxaa la dhahaa geedahan barnaamijkan geedaha ah ururka deedo iyo dhammaan dhallinyarada la socoto marka saa ogtihiin waxawaaye bishii hore saan oo kale novembar waxaan dah furnay barnaamij nadaafadeed oo deegaanka ahaa nadaafaddii hadda meel fiicanay noo maraysaa haddana geeda abuuris meelihii aan nadiifin markaa geedo ku beerno waxawaaye way kasii fiican tahay marka waxaan leenaha ururka deedo iyo dhallinyarada dhammaan issoo baystay oo hooshaan geedahan noo keenay way ku mahadsan yihiin markay arkeen marka maxaa la dhahaa inaan nadaafadii iyo bilicdii aan diiradda saareen iyagana way soo xilqaameen geedahan inoo keeneen waa mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsantihiin aan leenahay guud ahaanna koonfur galbeed iyo gaar ahaan madaxweynaha juhdiga uu gelinaya ee deegaanka jaziira uga mahad celinaa oo maanta noo suurtageliyey barnaamijkan qurxoon oo dhirbeerista ah ilaahay ka suko waxaa mahad usugnaatay organisationka dado laaleen oo tacjiib uu hogaaminayo shaqada wanaagsan ay qabteen horan ay u hayeen si gaare waxaa u mahad celinaa guddoomiyaha degmada